dhulka wuxuu dhacay xalalka qarkii abaarihii labadii socda dhexe ah ahayd ama sideed qabas u yaqaano dhacay waaxda kurdamac waaxda afaraad ee degmada tayland waa gartay marka howlgalkaasi aada fuliseen ma jiraan dad aad kusoo qabateen howlal wuxuu ahay howlal nabada lagu xaqiijinayo way jiraan dad lagu lasoo qabtay ilaa iyo saddex iyo toban qofood oo tuug la tuunsan yahay oo yani lagu tuunsan yahay kooxaha nabadiidka ee shabaab iyo laba qofood oo ahaa midna nin loo shaqayn jiray midna nin shabaab ahaa oo dhaawac ahaa oo ahaa marka labadaas qofoodna oo kiisa ku cadaa ayagana waan soo qabanay oo raadka naga dhabo waa gartay marka dadka aada qabateen ma ciidan caadi ahaa mase saraakiil waxaa ku jira la raadinayo runtii waa ciidan caadi badan yihiin waxaan qabanay dadka markiin howlka la sameynayo waxaad og tahay sida caadada waxaa loo sameeyaa dadku baa lasoo bixiyaa waxaana la qabtaa dadkii markaas shabaab loogu lagu tuunsanya saddex boqol afartan laba qofood maa lasoo qabtay waxaan lagala dhex baxay labiiyo toban qofood lagala dhex baxay waxay noo caddaatay markii aan soo qabanay ninka dhaawaca inuu adeego oo bishii lacag ka qaato kadibna inoo sheegay nin bukaan inuu daaweeyo ninkaas keligiis uu guriga ku nool yahay lacag uu ka qaato bishii uu ka qaato kadib waxayna qabtay inan gurigii aan tagno waxaa noo soo baxday labada nin ninka loo shaqaynayo ninka u shaqaynayo inay qaraabo kora yihiin mooyaane inay aqoonin waxaa jirta marka dadkii meesha isu keenyar aan qabanay su-aalihii la weydiina waxaa kamid aheed meesha uu ku nool yahay iyo goobka uu soo dega degmada taylina waxau inoo sheegay inuu u shaqeeyey nin bukaan ah oo balelaati ah oo meel yaala laguna biilo waxayna qabtay in anagu xaafadii aan aadno gurigii aan tagno waxaa inoo soo baxday astaamihii aan ku aan ku anaqiiniyey qola qolaha kooxaha nabadiidka ah oo ahayd in qofka iyo qofka kale ismaaquun waxaa dhacday marka inaan ninka soo qabano asiga uu yiri markaani ma aqaano wuu ii shaqeeya marka waxaa jirta ninkii inuu shabaabnimadiisa silka meesha ku qirtay kii kalena uu yidhi hadda kahor shabaabaan hajila wuxuu noo sheegay in gobol laga soo dira layidhi ninkaas bukaanka la joogo waye maaweyn gobolka laga soo diray maidii sheegay gobolka uu inoo sheegay mar hadina xaradaabo laakiin way soo bixi doontaa biidnilaahi tacaala marka ninka naafada aad sheegtay xagguu naafo ka yahay lugahu naafo ka yahay waa nin lagu ku soconaayo kursiga riixa ku socdo degmada dainila waxa ay ka mid tahay meelaha lagu tiriyo in xooga shabaab ay ku jiraan marka howlgalkan hadda aad dadkaas kusoo qabateen muxuuda kaga dhigan yahay muxuuse idin horseedi karaa bismaas ilaa hadda waa howlgalka saddexaad oo degmada laga fulinaayo laguna qabanayo rag ka tirsan kooxaha nabadiidka ah waxaa kaloo jirta maxalla degmadu taylina ma aha degmooyinka kale kama duwana waa sax in dagaaladu ay ku dambeeyeen laakiin maanta waxaan dhihi karnaa degmadu degmooyin kale kama duwana leanao aqaamihii soo galaa ama raadkii soo galaaba isla markii bulshada gacan aan ka helnaa waa nala shaqeeya sidii usbuucii lasoo dhaafaba aan ku helna gaari qaraxa saca kunoo soo sheegay